waxaan dhihi karnaa sidan ayaaba lagu heshiiyey si degan waxaan kula dardaarmaynaa labada beelood ee habaraji iyo cali madaxweyne oo goobtan ku wada hadli doona haddii ilaahay yiraa inay labadooduba sidan ku aragnay ay hadallo jilicsan wanaagsan na farxad geliya dadka dhanna qiimo u yeela gobashana qiimo u yeela inay iskula hadlaan waxaan rajo badan ka qabnaa inaan ka gudubno oon ka adkaano dadka caadaystay soddonkii sano inay mar islaayaan mele kalaadanaa noqo qolo soomaaliyeed oo maanta ay qabato in wiilashooda la dilaana ma jirto soomaaliya hore isugu lubtay isugu baaba'day cid xiisa u qabto maanta inay qabiil walaalahooda oo kale soomaaliyeed disho ma u malaynayo maanta oo wax ka garanaysa inay waxaana ballan qaadaynaa in deegaankan dadkiisa iyo ummadda joogta ahay amnigiisa gacanta aan ku qabanno ciddii fidna sameydana qoorta aan soo qabanno inaad ka shaqaydaan xalka iyo nabadda walaalnimada wadaawada deegaannimada isdhexgalka iyo isfahamka adigoo markaas ku saleynaya cabsida allah nabaddu waxay ku xihan tahay odayaasha meeshaan fadhiya laba beelood cid kale kuma xirno walaa ciidan baysa ku xirnayn walaa dad kale aysa ku xirnayn walaa culum aysa ku xirnayn haddaad adinku nabad rabtaan nabaddu waa imaanaysaa haddiinaan nabad ribidna nabadi ma imaanayso soomaalida xitaa nabaddaa naasaba nuugale